بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الشيخ عشر كان وعشر كي أفراد إن شاء الله ثلاث الأصول شرح هذا sheekhu wuxuu nooga soo hadlay hamiinka ugu horreeyey afar mas'alo cilmiga iyo camalka iyo dacwada iyo sabarka ahmiyada ay leeyihiin daliishana wuu noo sheegay suurat alcasr iyo qowlka imaamu shaafici raximahullah iyo bukhaari hadalkiisii oo baabaystay baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmigu inuu qowlka iyo camalkaba ka horeeyo oo u deliishaday faaclam annahu laa ilaaha ila allah haddana wuxuu noo sheegay saddex mas'alo oo muhiima in la bartoo lagu camal falo inay tahay midda ugu horraysa ilaahay inuuna abuuray ana allaha khalaqanaa warasaqanaa ousan ciyaar ciyaar nooga tegin ou rasuul noo soo diray ilaahay tawxiidkiisa iyo daacadiisa noogu yeeraya rasuulkaa markuu qofkii ajiibana dakhala aljanna jannou gelayaa qofkii diidana inuu naar gelayo tan labaadna waxay ahayd allah subxaana wa tacaalaa inuusan addoommadiisa shirki uga raalli ahayn tan saddexaadna waxay ahayd qofkii ilaahay rasuulkiisa adeeca oo ilaahay waxida inaysan u bannaanayn inuu weli iyo naasir ou ka dhigto ama uu jeclaado cid ilaahay la codlaysato subxaana wa tacaala ka bacdina casharkii saddexaad sheikhu wuxuu noogu sheegay in uu sharxay diinta nabi ibraahim calayhi salaatu salaam oo xanafiyada la yidhahdo xaniifiya la yidhaahdo oo nebi maxamedna raac la yidhaha calayhi salaatu wasalaam inay tahay an tucbad an tacbud allaha waxdahu mukhlisan lahu ddiin ilaahay inaad keligiis caabudo adigoo diinta u khalisay marka waxa ugu weyn oo la isfarana inay tawxiidka yihiin waxa ugu weyn oo la iska reebana inay shirkiga ay yihiin halkaa markii uu shiikhu marayo ayuu haddana wuxuu leeyahay haddii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo maa hiya alusuulu alhalaata alatii yajibu cala alinsaani macrifatuhaa waxaad odhanaysaa buu yidhi ugu horreeya macrifatu lcabdi rabbah waana kitaabkaba waxa uu alifay maqsuudkii ugu weynaa waa kana rabbiga aqoonsigiisii iyo nabiga iyo diinta in la aqoonsado aad wuxuu uga soo hadlay alla aqoonsigiisa subxaanahu wa tacaala inuu rabbi yahay rabbinimadana ay ka laasimayso in la caabudo tawxiid rubiya tawxiid uluhiya ayaa ka laasimayo allana waxa rubiyada lagu garan karaa waa aayaadkiisa kowdiga aayaadka sharciga wabittaali markaad rabbinimadiisa garato waxaa laasim kuguah inaad caabudid subxaana wa tacaala aayaddiibau soo deliishada yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum markaasuu haddana wuxuu ku yidhi ducadu iyo cibaadadu anwaac badan ay leedahay oo ilaahay lagu caabudo islaamkaa ka mida iimaankaa ka mida ixsaanka waa noo imaan doontaa gadaalan ku sharxi doonaa markaad diinta maraatibtooda aada baran doonto ducada ayaa ka mida oo ducaa'u mas'ala iyo ducaa'u cibaada u kala dhacdo cibaadanana duco waa la yidhaahdaa ilaa lisaanulxaalka ilaahaad ku baryaysaa allabarigana maaragtay isagana ducaa waa la yidhaahdaa markaad ilaahu waxisii leedahay ee dacfigaagaad gar aad qiranaysaa rabbina inuu awood laya wax bixin karo waxaa ka mid a cibaadaadka khoofka cabsida iyo rajada alla la quudareeyo tawakulka alla la tala saarto raqbada oo ilaahay subxaana wa tacaala keligiisa la quudareeyo rahbada oo cabsida oo camalka ou la socdo ah iyo khushuuca khushuucna waxaa weeye qalbigu inuu khushuucsan yahay jirkuna ou khushuucii qalbiga ou saameeyo jirka dhan oo isku duumo khashadana waxaana waa baqid laakiin cilmi uu ku dheehan yahay inamaa yakhshallah min cibaadi culamaa inaabadana waa soo noqoshada toobaday macnaheedu u dhow yahay iyo isticaanada in la kaalmaysto allah subxaana wa tacaala oon keyrkii la kaalmaysan laa siyamaa wixii awoodda bini aadamka ka baxsan waxaa ka mida isticaadada oo magangalka ilaahay in laga magangalo iyo istiqaasada oo iyaduna gargaar dalabka ah waxay markii dhibaato oo degdega ay ku hasidaa tiraad ilaahu iisoo gurmo soo ma marka gurmadkaas oo degdega ah oo wixii bini aadamku awooddiisa ka baxsan ilaah unbaa heli kara subxaana wa tacaala waxaa ka mida gowraca ilaah baa iskale wax loo gowracaa nadarka qofku inaad wax isku waajibiso oo cibaadaha isku waajibiso ilaaha iskale subxaana wa tacaala iyo wakayru daalika intaas wixii aan ahayn oo min anwaaci alcibaadati cibaadada noocyaalkeeda ka mida allatii taasoo amara allaahu bihaa oo faray kulluhaa intaas cibaadaadkaasoo dhan iyo wixii kaloo sidooda la mida lilaahi tacaala ilaahay u sugnaatay halkan wuxuu ku rabaa inuu ku yidhaahdo cibaadada hal noocoo salaad iyo sujuud keliya ma ahan anwaacdeeda waa badan tahay marka kullu haadihi alanwaac waxaa la rabaa in ilaahay loo leexiyo subxaana wa tacaala oon cid kale loo leexinin markaasu wuxuu adiladii kuu keena markii hore wou sardiyey anwaacu lcibaadaat mid walba marka daliisheedii ayuu kuu keena wuxuu ku leeyahay wadaliilu waxaa u daliila in cibaadadoo dhan anwaacdeedoo dhan ilaahay uu iska leeyahay qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wa anna almasaajida meelaha lagu sujuudo oo masaajida lilaahi ilaah baa iskalo asagaa lagu caabudaa falaa tadcuu ha baryin ama ha caabudin maca allahi ilaahay micigiisa axadan cid kale ha caabudin faman sarafa marka qofkii leexiye minhaa min alcibaadati cibaadada xaggeeda shay-an wax uun ka mid a ligayrillaah cid aan alla ahayn qofkii u leexiya fa huwa mushrikun waana mushrik oo ilaahay wax la wadaajiyey kaafirun oo jaaxid ah sababtoo ah mushirkii oo dhan juxuudow keenayaa sababtoo qofka mushrika ah ilaahay xaqiisa ma qadarin sababtoo nicmadiisa iyo cibaadadiisa qayb ka mid ayuu cid kale siiyey marka waa jaaxid nicmadii alla asturay wadaliilu waxaa u daliila qofka ilaahay keyrka caabuda inuu mushrik kaafira ou yahana qowluhu tacaala allah qowlkiisa ou yidhi waman yadcu qofkii caabudo ama barya cibaado oo dhan qofkii caabud ilaahay keyrkii oo anwaacdii hadda cibaadaadka la soo sheegay ilaahay qofkii u sarfiyo ama baryaha wixii awood bini aadamka iyo makhluuqa ka baxsan ilaahay u sarfiya maca allah ilaahay micigiisa ilaahan aakhara ilaah kale oo maaragtay mid kale oo cibaadada isagoo xaqnimo aan u lahayn laakiin dadku ay sheegteen oo ay ku andacoodeen inuu ilaah yahay laa burhaana lahu qofkaasina xaal uusan u ahaynoo wax xujaa lahu asaga aysan u sugnaanin bihi shirkiga iyo maaragtay cibaadadaas likayra uu caabuday wax xujo male macnaa macnaheedu maaha qofkii ilaahay kayrka baryo ama caabudo isagoon xujo lahayn maba jiraba qof ilaahay intuu kayrkii caabudo ama baryo wax bini aadamka awooddiisa ka baxsan ka barya ee markaa xujana haysta ma jiro ee macnaheeda waxa weeye waman yadcu qofkii caabudo ama barya maca allahi alla micigiisa ilaahan aakhar ilaah kale laa burhaana lahu wax xujaa xaal aysan u sugnayn lahu asaga bihi bidaalika almacbuudi gayr illaah midkaa ilaahay kayrkii la caabudaya xaal uusan xujo u lahayn fa innamaa xisaabuhu xisaabtiisu cinda rabbihi bay ahaa ilaah xisaabinaya hadda ninkii ilaahay isagoo mushriga hor taga qofkaas halaagmaa u dhiman in allaha laa yakfiru an yushraka bih soo maaha marka xisaabkiisu ilaah baa haayo ilaahay hortagaa iska dhaaf isagoo mushrika ninkii ilaahay hortaga waxaa weeye isagaaba baqaya ambiyadii iyo mu'miniintiiaba qiyaamo baqaya oo allahuma sallim sallim ee rususha ay leeyihin ay baqayaan maxaad u malaynaya mushrik ilaahay subxaana wa tacaala shirki ula tegay innahu sha'niga oo xaqiiqada runtaa waxaa weeye laa yuflixu ma liibaano alkaafiruuna gaalada marka ninkii ilaahay kayrkii caabudana laa shaka inuu maaragtay gaal uu yahay weeye gaal iyo liibaanna waa kala dheer yihiin baa la leeyahay wa fi lxadiidi xadiidkana waxaa ku sugan adducaa'u baryuhu mukhu lcibaadati ama riwaayad kale waxay leedahay waa dhuuxa cibaadada ama riwaayad kale waxay leedahay adducaa'u huwa alcibaada iyadaaba cibaado marka haddaad qof makhluuqa aad ka barisoo tidhaahda wiil isiin ama aad tidhaahda koonkaanoo ku tasarufaa ama maanta ma arkaysaa wax bini aadamka oo awooddiisa ka baxsan aada warsato ama qof maqanoo halkaas jiraa tiri awliyaa la adeeg iisoo gurmiyo ama mid dhinta ama mid kula joogaa tiri haya balaayaa igu soo socota iga celi waxa berri igu dhici doona waa shirki waay marka ducadu waa cibaada haddaad marka ilaahay keliga aad caabudi ood barisidna muwaxidaa tahay haddaad ilaahay kayrkiis ducada iyo allabariga iyo cibaada u sarfidna mushrik baa tahay waddaliilu waxaana u daliila qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wa qaala rabbukum rabbigiina wuxuu yidhi udcuunii ibarya oo icaabuda oo ducada waxaan aanay ducaau mas'ala iyo ducaau cibaadaa jira cibaadaduna duca waa lagu idlaaqi karaa sababtoo markaad u sujuuda u rukuucaysid lisaanulxaalka waxaa weeye ilaahu adaan kuu khuduucee waxisii ducaduna waxaa weeye waa cibaado markaad alla baryaysid ilaahu adigaa macbuud oo awoodle anigana addoonkaa oo daciifkaan ahay raxmaddaadaan u baahnay ii naxariis waay macnaheedu marka ilaahi wuxuu leeyahay udcuunii ibarya oo icaabuda asajib lakum waan idinka ajiibayaa cibaada haddaad ii soo gudbisaan waa idinka aqbalayaa alla bari haddaad ii soo gudbiso waa idinka aqbalaya xadiidku wuxuu ahaa ina allaha xayiyun kariim ilaahay waa mid sariig badan oo deeqsi ahoo yastaxyii min cabdihi idaa rafaca ilayhi yadayhi ilaahay wuxuu ka hoshoodaa hadduu qofku gacmihiisa u soo daafo an yuruddahumaa sifran gacmihii ibir ah inuu maaragtay uu soo celiyo oon gacmihii waxba ku jirin allah wuu ka hoshoodaa subxaana wa tacaala marka dad hadda waxaa jira allabari alla aan oggolayn cibaado aan oggolayn oo alla iska weynaysiinayo ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska weynaysiiya can cibaadatii aniga inay icaabudaan ama inay baryaan iska weynaysiiyo ka kibra cibaadada alleh sayadkhuluuna waxay gelayaan jahannama jahannamo leeyihiin ay gelayaan daakhiriina ayakoo dullaysan oo dulli oo ka muuqdo kii marka ilaahay cibaadada iska weynaysiiye waa mustakbir wa kii yidhaahda ilaah baan caabudaa ama baryayaa cid kalena waa baryayaa oo makhluuqana waa mushrik waa qofka ilaahay keligiis cibaadada iyo allabariga u khasisana waa muwaxid mu'minahoo mukhlisa waa labada hore mushriga iyo mustakbirku waa mucadabiin waxaa weeye mu'minka waxawaa ilaahay keliga caabudana waxaa weeye waa mahuub weeye ilaahay agtiisa oo tabaabka helaya wa daliilu lkhawfi qofka waxaa u daliila inuu cibaado yahay ilaahay qowlkiisa uu yidhi falaa takhaafuuhum gaalada ha ka baqanina wakhaafuunii aniga iga baqo in kuntum mu'miniina haddaa mu'miniintihiin khoofku waa kala darajaad wuxuu qofka bini aadamka waxyaalaha dhiba iyo inuu ka cabsado ama bahal ha ahaado ama qof bini aadam oo markaa ka awood sarreeya baqdo inuu ka baqo haddii uu ka dhuunto u gooyo waa shay dabiiciya laakiin maxaa la diidayaa khoofka intuu qalbigaaga istixkaamo inuu kuga xambaaro inaad diinta ilaahay ka tagto ama macaasi samaysid ama daaco uu kaa sarfiyo markaas hadde waxaa weeye ilaahay baad aad waxaad qirtay inuu ka awood badan yahay waase dadka maanta qaabto ilaahayba kuma kolsaa kalsoona quwadda iyo awoodda gaalada waaweyn ay ku kalsoon yihiin waa dowlado waaweyn meel kastay arka laakiin wax kastay arkayaan beenay noqoto markay dowlado yar yaroo masaakiin iyo shucuub intay la dagaalameen waxba ka qaadi waayeen markaasaa la ogaaday wax dhanba inay faataa dhug iyo maaragtay gebgab aysan ahayn waxay meesha ay ku hayan aan la arkino ilaahay awoodda keligiis uu leeyahay ko falaa takhaafuuhum ha ka baqanina wakhaafuuna iga baqa in kuntum gaalada iyo shayaadiinta ka baqanina innamaa daalikum shaydaanu yukhawifu awliyaa'ahu shaydaanku waxa waaye wuxuu idinku cabsi gelina awliyaadiis gaalada lama taaban karo kan waa waa ku burburiyaan waa ku laqaayaan meelaad gashid male saasay ku leeyihin soo ma falaa takhaafuuhum ha ka baqa wakhaafuuna iga baqa ilaahay haddii laga baqo gaalada waxaa weeye waxay noqonayaan dee awoodna maaragtay ummadda iskaalmaysaan oo iska celiyaan waxay noqonayaan maaragtay baraf qoraxi ku soo baxday oo dhalaalay noqonayaan wa daliilu rajaa rajahuna waxaa weeye waa quudarraynta waa rajaha waxaa weeyaan quudarrayn qofka alle ou naxariista rajaynayo soo maaha rajahaasi waa inuu wato camal waa inuu wato cabsina waa inuu wato hadduusan camal wadan oo daacada lagu camal fulo cabsina ousa wadanoo waxa aada quudaraynayso ridada iyo alle iyo jannada inay kaa fakadaan wuxuu noqonayaa rajaa oo maaragtay macno la-aynoo waxaa weeye maanta ma arkaysaa quruur ayuu noqonayaa marka marka rajaa waxaa la rajaha runtaasa taasaa la rabaa qowluhu tacaala faman kaana yarjuu qofkii quudaraynaya liqaa'a allahi liqaha alleh inuu ilaahay la kulmo oo markaa ridadiisa iyo jannadiisa ku guulaysta raba kana baqaya inuu carada alle iyo cadaabkii ku dhaco falyacmal camalan saalixan camal wanaagsan ha sameeyo oo sharciga nabiga iyo sunnada waafaqsan walaa yushrik yowna wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigiisa cibaadadiisa axadan ciday isla wadaajinin aayaddan qaacidada muhiimka ah oo culimmada aad ka maqashaan gaar ahaan shaekhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo maaragtay ibnu kaiir tafsiirkiisa aad ku aragtaan iyo culimmada muwaxidiinta salafiyiinta aad ka maqashaan oo ahlu xaqa ayay aayaddan caddaysaa waa maxay camal kastoo la rabo in la aqbalo ood ilaahay ka rajaynayso in lagaa aqbalo ood wax ku dheefto laba shardi waa in laga helo shardiga ugu horreeyey waa inuu camalkaasi calaa sharci muxamedin sala allahu calayh wasalam calaa sunnatihi sharcigii nebi moxamed la soo diray kitaabka iyo sunnada ah waa inuu waafaqsan yahay waxaana ishaaraysa falyacmal camalan saalixan walaa yushrik youna u shariik yeelinoo bicibaadati rabbihi axadana waxay ishaaraysaa qaacidada kaloo ah camalkaasi an yakuuna khaalisan liwajhi illah ilaahay inuu khaalis yaho aan cid kale loo shariig yeelin soo maaha labada aayad labadeeda dhinacna laba xadiidoo muhiim ah oo qawaacidda islaamka ku taagan qaybta hore oo fal yacmal camalan saalixan waxaa ku taagan xadiidkii caaisha man axdada fii amrina haada maa laysa minhu fa huwa raddun ama riwaayadii muslimo man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun ninkii camal diinta ayna ku tusinaynin oo asaaska shareecada aan baab aan ku lahayn oo ibtidaaca qofkii sameeya ilaahay maka aqbalaayo diintana ma lagu soo daraayo asaga jeebka ha ku qaataana leeyahay qaybta horeo walaa yushrik bicibaadati rabbihin axadana xadiidka weyn ee imaam bukhaari kitaabkiisa uu ku bilowday ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen ee la yidhaahdo xadiidkaasi waa hulusulcilmi oo cumar bnukhadaab oo wariyey xadiidkaasaa taageerayo inama alacmaalu biاnniyaad wainama likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuulih fahijratuhu ila allahi warasuulih waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa ow imra'atin yankixuhaa fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh camalka ansixitaankiisu wuxuu ku xidhaya niyada niyadu cibaadada iyo caadaday kala socdaa ama cibaadaadka qaarkooday kala socdaa qofku waa qubaysanaya ama janaabuu ka qubaysanayaa ama jumco oo sunno ah ama waa iska qubaysanaya qubays caadi maxaa kala soocaa niyada soo maaha waxay kala socdaa niyadu haddana waxay kala socdaa camalkan qaybta dambe oo ah wa inamaa likulli imri'in maanawa qof kasta camalkiisa wuxuu ka raba u leeyahy ma istustus iyo ha lagaa sheegoo ka wadaa mise ilaahay dartiisau ka wadaa hadduu ilaahay dartiis uu ka wado oo maaragtay ilaahay uu ku rilo gelinayo rasuulkana uu ku adeecayo waxaa weeyaan ilaahay baa ka aqbalaya hadduu wax kaloo adduunya uu ku rabo ama sumco iyo riyaa adduunyadaasun inuu helay in kale nasiibkeeda markaasuu nabigu mihaal waxay u soo qaatay camalka ugu weyn oo hijro ah oo qofku waddankiisii iyo xoolihiisii uu faaruqayo laba nin baa soo hijroonaysa nin ilaahay iyo rasuulkiisa ilaahay suu ugu nusrayn lahaa ou ajar ugu heli lahaa rasuulkan ugu nusrayn lahaa diinta u gacansiin ayuu usoo haajiraya kaa ajarkiisa waxaa loo xisaaba nin ilaahay rasuulkiisa usoo haajiray marka ajarkii waa la qaray waa wax weeye ninna inuu gabar iyo meelaha ka guursado masaalix adduunya waa nacfi raadis laaflaaf iyo wuxuu raadinaya dufanow meelaha ka raadinaya soo maaha ama gabaruu guursado ama xalaal ama xaaraan waxbuu raadinaya soo maaha kaasna waxaa leefa hijratu ilaa maa haajir ileyh halkaa culimmadu waxay ka faa'idaystaan camal kasta oo islaamiya oo khayriya markaad qabanaysid laba shayba ku dadaal niyadaada inaad tasxiixisid iyo inuu sunnada ku waafaqsan yahay sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu dhihi jiray maa caaladtu shay-an ashaddu calaya min anniya li'annaha tataqallabu calaya weligay lama dagaalamin oo iskuma hawlin sidaa niyada isugu hawlo sababta way ugu dabagadoomen anoo hadda khayr niyeysay ay hadhow istusus iyo xoogaa ismahadin iyo waxbay isoo dhex gelinayan min jadiid haddana waa inaan saxo ku leeyahy ilaahay camal wanaagsan oo saalixa iyo ikhlaasba allahna waafajiyo nacam wa daliilu tawakuli tawakulka daliil tawakulka waxaa weeye waa tala saarashada marka haddaad ilaahay tala saarato subxaana wa tacaala aakharadaada iyo adduunkaada aada u tala saaratid oodna dadaashid waa tawakulka loo baahan yahy asagaana la tala saartaa oo rabbi ah ilaa asagaa awood lahay laakiin bini aadam haddaad tala saaratid waa laba qaybood wixii bini aadamka uu tasarruf uu ku leeyahay aabbaha masruuf kaa bixinaayo walaalka masruuf kaa bixinaayo raashin ka cuntid adigana as wax iska baratid taasi dhib ma laha qof aad tiraad war hawshaa iisoo qabo tasahal waxaas iisii og aada wakiilatid dhib ma laha laakiin ha dadka qaarkood idhaayarada owliyada allaan cuska hayna haddaad tidhaahda yaa iyo dad kaloo kaybaad iyo asraar iyo waxyaalo kale haddaad cuskatid markaa midka shirkiga waa kaas wey wa daliilu tawakuli tawakulka inuu ilaahay keliga uu leeyahay oon addoommada loo oggolayn qowluhu tacaala ilaahu qowlkiisa uu yidhi wa cala allaahi alla korkiisa uun fatawakkaluu tala saar markuu usluub baliiqaho waxaa waaye jaari u majruurkii aa la soo hormariyey ficilkii oo tawakaluuna waa la dib mariyey waxa ismuljalaalaha loo soo hormariyey waxaa waaye alla keliya uun tala saarta waa shayga haddii oo asalkiisu uu ta'khiir ahaa haddii lasoo hormariyo waxay ku tusinaya shaygaas ahmiyad in loosoo hormariyo tawakaluu calallaahi lama dhihin wa cala allaahi alla uun keliya korkiisa fatawakkaluu tala saarta waa goorma in kuntum mu'miniin haddaa mu'min tihiin mu'minaan ahay waxaa weeye gaalan tala u dhiibanaya quwo iyo maaragtay dad qaybiyaad iyo waxyaalo maaragtay qubuur ku jiraan tala u dhiibanaya taasoo kale waxawaaye iimaan ma aha iimaanku is anfinaya tawakulkan hadda waxaweye waa waxa ugu weyn waa cibaadada dhan labay kusoo biyashubantaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ma garata iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaanku caabudina ku kaalmaysanana iyaaka nacbudu waxa weeye ictiraaf biuluuhiyat illah wa iyaaka nastaciin ictiraaf birubuubiyat illah annahu laa xawla laa quwata ila billah ilah unbaad kaalmaysanaysa haddaad cid kale tala saartid rububiyaa siisa oo awood iyo tasaruf koonkaanaad siisa marka waa shirki fi rububiya haddaad cid kale aada caabudina waa shirki fii uluuhiyat illahi subxaana wa tacaala marka waxaa la rabaa alla rububiyadiisana inaadan shirki aadan u yeeranoo cid kale aadan tala saaran uluuhiyadana aadan cid kale cibaadadiisa wax ka wadaajin marka waxaway waa tawxiid qur-aankunaa ku badan yahay oo waxaa ku leeyahay fabud facbudhu watawakal calayh ilaahay caabud talana saar waa iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin oo kale w nacam waman yatawakal cala allah ilaahay qofkii tala saartana fa huwa allah asaga xasbuhu ku filan wax kalmaba u baahnidba aliya owliyada oo kuleeya kaafi ilaahaa kugu filan ilahay ma kugu filnaa waay wax ku deeqa lama arko haddaad ba aliya owliyadoo tiraadi aliya fulan aad tiraadi ilahay wuxuu ku leehay cusku kuwaas waxaa kuu tareen ilahay waa kaaga baxaya subxaana wa tacaala sababto ilaahay wuxuu yidhi ana aqna shurakaa'i can ishirk laba wax la isugu dar anaa ugu deeqsasan faman ashraka maci hayrii taraktu huwa shirkahu qofkii cid kale iila wadaajiyay cibaadada asagay shirkiisa ugu dhaafay hadhow qiyaamo markuu gaaro meeshiiba fara bannaanu imaanaya wa daliilu raqbati raqbada daliisheeda raqbada iyaduna waxa waaye waa maxabatu lwusuul ila shay lmaxbuub waa inaad jeceshahay waxa aada jeceshahay inaad gaartid una hawlootid waay hadda raqbadana ilaaha iskale subxaana wa tacaala inna ila allaahi raaqibuun iyo warahbati cabsida cabsida weliba waxawaaye waa cabsida oo midhaha dhasho waay ee kugu bixisa waxa aad ka cabsanayso inaad ka carartid soo maaha hadda haddaad ogaato qof inuu ku dhibi karin kar haddaa ka shakisatid weli kama cararaysa laakiin markaad dhibkiisa xaqiiqsato soo maaha meeshan madlaro inay tirahdid fakataa qaadanaysa waa laga cararaya soo maaha allah markaad cadamihiisa ogaato haddaad xuduuddiisa aada dhaabto dunuub samaysa ama aada daacada la yacni inuu ku cadaabi karo waa inaad cararti waay maxaad ku cararee xag meel kuma tegayside daacadiisa iyo waxaad ku cararaysaa aada samaysid iyo macaasida aad ka tagta wa daliilu rahbati iyo walkhushuuci khushuucana waxa weeye waa cabsida oo cilmiga weliba ku dhisan waa cabsida oo qalbigana qofka uu ka khushuucsan yahay jirkana markaa saamaynayso jirka dhan oo isku aruurayo hadda haddaad u fiirsado qof markii qur-aanka la akriyo khushuucsan ama cadaabkii xasuusan ama qiyaame isaga dhan jirkiisa isku layruubaya laakiin qof oo mutakabiraho maaragtay isaga dhan makaraka qaaqaaqaaqaaq oolaya afkiisa intaasuu qoslaya soo ma isku mid maa marka qofku markuu cabsanaya isaga dhan waa isku layruubaya xushmo iyo hayba ayaa maanta ma arkaysa ka muuqa nacam qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa u daliila ilaahay uu ku ammaanayo zakariya iyo haweentiisii ambiyadoo kale ambiyadii laga soo sheekeeyey suuratu ibraahim nebi ibraahim laga bilaabo muusa maaragtay maaragtay nuux iyo luud iyo ismaaciil iyo daa-uud iyo sulaymaan iyo ayuub iyo dhannuun iyo markii laga sheegay nabiyullaahi yoonas iyo maaragtay zakariya iyo xaaskiisii markii laga soo sheekeeyey ayaa waxaa leeyay innahum dadkaas ambiyadaas oo dhan kaanuu waxay ahayn yusaaricuuna kuwii u degdego fil khayraati khayr khayrka kama lagu jiidi jirin haddana khayrka waa lagu jiidaynaa jamaacada gadaalan ka soo gaaraynaa cilmiga gadaalan ka soo gaaraynaa lugjiidkaas ma aysan ahayna bal sidii gamuun la gamay ugu dadaali jireen ayagoo khayrka ku dadaalay ayay wayadcuunanaa waana baryayaan ama waa waana caabudayaan raqaban ayagoo rajaynayo oo daaca ee hawaabka alle quudarra inuu ilaahay hawaab ka raabo wa rahaban ayagoo baqayo baqid weliba carar uu ku jiro cadaabkii alle iyo caradiisa ka cararayo wa maca daalika wa kaanuu waxay ahayn lanaa annaga intaa iyagoo isku darsay khaashaciina kuwa khushuucsanoo qalbigoodii baqdinta ku jiray ou jirkigooda intuu saameeyey jirkigo dhamma u isku aruuray hadda qofka hadduu cibaadada iyo baqsida ka barto xataa xayrta jirka shaxamka waa cunaysaa qof ma garan shaxamka xataa waa cunaysaa qofka asaga dhan waa isku layruubaya nacam wa daliilu lkhashati khashadana waxaa u taliila khashadana waxaan dhahnay waa cabsida cilmiga ku dhisan qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi falaa takhshawhum ha ka baqinine wakshownii iga baqa wa daliilu inaabati soo noqoshada inaabadu waa towbada oo kale ma garata laakiin way ka sii culusahoo weliba waxa weeye waa soo noqosho ay ku jirto quudarayn iyo rajo iyo ilaahay magangal ay ku jirto wey sidii qof inta la eryanayo oo baqaya ee markaa dad uu isku hallaynayo soo magan galoo kusoo dhuuntay waay ee asagaa neefta hig hig hig siinayo sababto qofka markuu aayaadka iyo zawaajirta iyo ou maqlo iyo waxa qiyaamo dhacay iyo asaga wuxuuna xaalkiisa wax ka ogeyn wou baqayaa marka ilaahay inuu usoo noqdo haddiyo gooraan dembi dhaaf weydiisto waay oo qaladkii uu ka soo noqdo daacadii usoo noqdo wa daliilul'inaabatina soo noqoshada ilaahay loo soo noqdo oo daacadiisoo la sameeyo macaasida laga tago loogu soo noqdana waxaa u daliila inay cibaado khaasa ay too alle oo taa iska leeyahay wa aniibuu usoo laabta ilaa rabbikum rabbigiina abuuray oo bilcibaada inaad isaga caabudaan ood maaragtay daacadi aad ad caabudaan ood macaasidiisa ka taan ugu soo laabta wa aslimuu lahu isu dhiiba asna kull listislaam isu dhiiba bixaydu wax ilaahay oo ku farana aadan ka tegaynin wax uu kaa reebana aadan ku dhacaynin wa daliilu listicaanati isticaanada iyo kaalmaysiga isticaanadu waxaa weeye inaad qof kaalmo weydiisatid waa asal dalabulcawn inaad tira qofkii ou ii kaalmo marka waa labo wixii bini aadamkuu awoodo sida aan soo sheegnay hurmagaan iisoo dhiib waxaan iisoo qabo koobkaan shiisa waa dhihi kartaa qof bini aadam inkastoy fiican tahay iktifaad intaa dhowrsanaan karta inaad maarata aada dhowrsantid oo bini-aadka waxba weydiisa amaa qof maqan iyo qof dhintay inaad wax weydi isticaano weytirad ii kaalmay gacan isii ama qof jooga wax awooddiisa ka baxsan kullu taas waa shirk marka isticaanada ilaaha iska leh nacam ilaaha iska leh waxaa u daliila inay cibaado taho ilaahay uu iska leeyaha keligiis qowluhu tacaala iyaaka nacbudu ilaahu adaan ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciinu adaan kaalmo ku weydiisanaynaa wa fi lxadiidi waxaa ku sugna waa xadiiskii ibnu cabbaas oo kale waayo ma garat yaa ghulaam inuu callimka kalimaatan xadiid ku jirtoo muhiimka ahaa weeye waxaa ku jirtay waida stacanta fastacin billaah idaa sa'alta fas'al illaah haddaad wax weydiisana allah kaligi wax weydiisa waida stacanta haddaad kaalmo dalbaysana fastacin billaah ilaahay kaalmo ka dalba marka isticaanadu waa cibaado khaas oo ilaahay iskale subxaana wa tacaala gaar ahaan wixii bini aadamka awooddiisa ka baxsan haddaad bini aadam warsato hadda waxaa tahay nin mushrik ahoo cibaadadii ilaahay cid kale u sarfiyey wa daliilu listicaada isticaadadu waa magangalka way qofka oo waxa ka magan galo taasaa la yidhahdaa marka qof bini aadana haddii aada magan gashay wuxuu awoodo qof maaragtay ninaa ku eryanaya midu ku wata nin qori haysaatir ninkaa dhiga celi waana kaa celin karaa soo maa ama dawladaa ku eryanayso dawladka xoog badanaad tiri iga celiya idinka lujuu idin magan galeen ma garan ama qabiilaa ku eryanayoo qabiil kalaa usoo gasho iska celi kara soo maa waxaasoo kale oo bini aadamka awooddiisa lama diidayo laakiin wax maaragtay ilaahay maahana cid kale uusan kaa magan geli karin haddaad jinnijaan iyo amwaad iyo waxyaalahaas aa weydayso tira adinkaan idin magan galay ooliya allaan magan gala haddii aad tiraahdi taas shirki waay marka isticaadadaasi inuu ilaahay iska leeyahay keligii oo haddii ilaahay kayrkii loo leexiyo inay shirki tahay waxaa u daliila qul waxaa tidhaahda acuudu waxaan maangalay birabbi alfalaq allihii maaragtay waaga dilaaciyaan magangalay qul acuudu waxaan maangalay birabbi innaas allihii bini aadamka maaragtay abuuray oo rabbi u ahaa allahaasaan maanta ma arkaysaa magan galay marka allaan maangala waa dhihi kartaa sifaadka allena waa namawaa waad magan geli kartaaho nabigu wuxuu dhahay acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq kelimaadka alle oo taamkahan magan gala min shari maa khalaq waxaa kaloo ka soo nabigu yidhi acuudu biridaaka min sakhadik marka riduhu waa sifo sakhadkuna waxaa weeye waa sifo kale oo isu cagsiya oo ilaahay dadkiisa muminiintana raalliyo ka noqdaa dadka xuna waa u carooda ama camal wanaagsan haddaad kaa aad samaysay raalli ilaahay kaana camal xuna waa kugu caroonaya marka waxaa leedahay ilaahu ridladaada iyo ancaradaada ka magan gala iyo sidoo kale acuudu biwejhika alled ilaahu wejigaagaan magan gelaya subxaana wa tacaala saas oo kale wa daliilu listiqaahati istiqaahada daliisheena istiqaaha waxaa waaye asalkeeda dalabulqowf inaad gurma deg dega aada dalabtid sida markuu halaag ku dhacayo qofaa hadda lagu soo booda ambalaasu dalba dhakhtarar dalba gaygaygay la kala cararayo soo ma ama qofaa lasoo weerarayaa maaragtay ciidan iyo difaaca iyo si dhaqsaa loogu yeera si looga gaarsiiyo marka istiqaahadaa wixii bini aadam u awoodo sida inuu dhaktar kuu soo garo baabuur isxaafa in laguu soo diro in maaragtay qof isbitaal uu kuula cararo iyo waxyaalaha bini aadamka awoodo taa shirki ma ah laakiin waxaa bini aadan awoodo inuu qof shifaa uu ku siiyo inaad tira ooliyaa laysoo gurmada akiitnaa mukiitu adigoo ilaahay kayrka u jeeda amaa ilaahay marka inaad barisaa taasaa saax tawxiida id tastakiituuna rabbakum beder markay saxaabada iyo nabiga dhibaatada ay la kulmeen gaaladiioo saddexlaab ah ou nabigu ilaahay munaashadeeyey allaahuma anjiz lii maa wacadtani ilaahu waxaad ii yaboohday ii go allaahuma intahlik haadihi alcisaaba kooxda yarta oo min ahli islaami haddaa halaagtid laa tucbadu fi lard ilaahu laguma caabudayo islaamku waa jirid go-ay markaas abubakar intuu qabto waxau dhahay kafaaka munaashadaka rabbak munaashadaka rabbak dhaarinta alla dhaarinaysid ka jooji ilaahay wuu kaa aqbalaa fiiri markii nabiga calayhi salaatu salaam oo godka uu ku jiray filqaar oo ahaa abubakr nabiga uu cabsaday wuxuuna low nadara axaduhum ilaa qadimihi la absarana markaasna wuxuu ku dhahay maa danuka bihnayn illahu haalihuma abubakar naftiisa ma u baqayn nabiga u baqahay in nabiga la asiibo oo markaa risaaladii dhibaata ay soo gaaro halkaa nabiga naftiisa ma isu baqayna saxaabada u baqahay abubakar marka dadka loo baqaayo uu ka mid yahay soo maaha abubakar wuxuu yaqiiniyey ducadii in laga aqbalay markaasuu nabiga dam-aninaa wuxuu leey ducadii waa laga aqbalay ilaahay waa kuu goynaya intaa adiga nebi maxamed aada barisay khalaas waa ku filanta ilaahay nama hoojinayo soo maa marka waa isdhaafsi wa qaaraa u malaynaa marka hore abubakar inuu baqaayo ama nabigu naftiisa markaa inuu u baqaayo nabigu dagaal ma ka baqaynin muslimiinta u baqaayo abuubakarna gaalo ma ka baqaynina nabiga risaalada xambaarsiihu u baqaayo calayhi isalaatu wasalaam marka arrintaas arrin faham u baahan waa wadaliilu istiqaatati istiqaatada waxaa u daliila qowluhu tacaala id waqti udkur xus id waqti tastakiituuna rabbakum rabbigan aada gurmad weydiisanayseen fastajaaba lakum wuxuu idinku waajiibay annii mumidukum waxaan idinku madad siinaya oo idinku gurmad idinkuu keenaya bialfin min almalaa'ikati murdifiin marka ilaaha madad bixiye mawaado iyo awliya iyo ahluquura madad bixiye madad yaa awliya allah madad yaa shaacdo madadka ilaaha laga helaa ilahay wuxuu le annii mumidukum gurmad sab ciidanka dheeraadka gurmad lama yidhaahdo waxaan idinku xoojinaya gurmad idinku siinaya bialfin min almalaa'ikati murdifiin oo isfangashanoo fardaha saas sanka isugu haayaan yaa ka madad badan alla madadka ah subxaana wa tacala laakiin meyta madad weydiisanayna waa waxa maddo muslimiinta halkaa dhigay intay madad ay kueen gaaladiiga soo weerinaysa waxay ku leeyihin ala yidhi bukhaari meeshuu akhriyay naabilwen markuu soo weeranayo bukhaari meeshii loo akhriyay balamataawataasi bukhaari akhrinayo bukhaari hal akri laakiin bukhaari baabuljihaada ku yaal baabuljihaad inta akrisaan iska bixiya dhah gaalada soo maa marka waxawaaye diintiia si xun loo loo qaldaya wa daliilu dabxi dabxiga inuu cibaado yahay oon ilaahay kayrkii aan loo leexin karin waxaa ku tusinaya qowluhu tacaala qul inna salaatii salaadayda iyo wa nusukii gowracayda iyo wa maxyaaya nolosha nolosha waxaan u noolahay ilahay cibaadadiisa waayo iyo wamaatii geeridiisa waxaan ku dhimanaya lilaahi ilaahay dartiis waayo ilaahay dartiisaan u noolahay inaan caabudo ilaahay tawxiidkiisaana ku dhimanaya ilaahaana u tukanaya isagaana u gowracaya allihii rabbialcaalamiina caalamiinta iska laayo laa shariika lahu wax lala wadaajiye mala fii daalika kulli salaad ilaahay lala wadaaji maa nusug gowraca lala wadaaji maa ee noloshaydana cidan ilaahay ahayn aniga waxba kuma lahano sow ilaah isagoo keligiisii abuuran u caabudaya geeradeedana tawxiidkan ku dhimanaya subxaana wa tacaala anoo muwaxid oo mukhlisa ayaan ku dhimanaya marka dabxigu waa saddex qaybood waa in loo gowraco maalan maaragtay yacni qurbaan in loo gowraco qurbaan lilah oo sida udxiyadii iyo sidaas oo kale caqiiqadii iyo waxyaalahaas oo kale ilaahay dartiisa loo gowracayo shukran lilah soo ma iyo in loo gowraco maalan cursi oo kale iyo martiqaad iyo diyaaf soo ma taasina waa sunna ayadan inuu qofku hilib ahaan uu isaga gowracdo ma garan oo waa iska mubaax oo xoolahaaga inaad cunto bismillah haddaad tiraad aad cunto iyo ama kawaan u gowraco aad dadka aad ka iibiso waxaasan waa bannaanya laakiin waxaa la diidaa ilaa keyrkii in loo gowraco oo maaragtay asnaamta iyo jinniga loo cero minkiska magaca jinniyay sheegaya anin maxaan jooga anoo yaran baadiye imid anoo xerow yara meelay wax ku xusaayeen mid oo khaliifaha marka joogo kuwaan duhaasha ay soo khaliifeen aryaa meesha laysugu keeno asagaa wakal gowraca wanaa la soo qabana kan sheekh cabdulqaadir baraq magaciisaa lagu gowraca sheekh cabdulqaadiraa iskale bise ilaahayn wax xusaa ma ujeedin baan sheekh cabdulqaadir unbaa iska maqlay kan awow fulaan baraq kan awow fulaan qabri fulaan baraq kulle wamaa uhila ligayr illah ninkii muwaxidkaa muxuu dhaha soomaaliga ahaa wamaa uhilla ligayr illah ma cuno iyo ari qubuuraadku waa marwa raggii sheekh nuur iyo raggii ka horreeye waa ma garan sheekh cali ma jeertan sheekh la dhihi jiray oo xertii wuxuu ka soo faa'iidaystay maaragtay shawkaani halkaasuu tawxiidka ka keenay wamaa uhilla ligayrillah iyo ma cuno ari qubuuraadka marka waxaway ilaahay kayrkiisa ku gowracaya subxaana wa tacaala markaasay hadhowna waxaa leeya waa xoolo oo lagu allabaryaya hala cuno xataa kelimada xoolaha ay markay meelaha isugu yimaadaan waa kelimo watanaya waaqdhaacina yidhahda waaqdhaacin kelimada waa kelimo wataniye ah waaq waa ilaah m daacimna waxa waaye waa icaamu lilaah wa kelimada waaqdaacinta aada maqlaysaan waa carabi waxa waaye icaamun lililaah ilaaha la quudina marka waaqdhaacin waxaan eliha isku cuninina sababta waxay leey ilaaha la quudina ilaahay maquuduu kaaga baahanya subxaana wa tacaala soo maa marka hadallo badana xataa waxaa jira shirkiyaad waaqdhaacinaa la gowracdoo kuleeya macnaa wax ilaahay lagu quudiyaa la gowraca dadka qaarkood ma fahamsano ayaga waxba haysan ilaa allah lagu bariyey laakiin kelimada asalkeeda watani waa sababta waxaa leey ilaaha lagu quudiyey waa sidii waxaa weye qaraabiintii asnaamta loo gowrici jiro oo kale waa wa min asunati waxaa sunnada ka mid a qowluhu sala allahu alay slam uu yidhi nabigu lacana allaahu ilaahay ha lacnado man dabaxa qofkii u gowraca ligayr illaahi ilaa keyrkiisa qofkii u gowraca allah ha lacnado marka ilaahay keyrkii looma gowraco wadaliilu nadri nadr nadarkana waxaa way qofku inuu wax isku waajib yeelo waxa ilaahay kugu waajib yeelo nadar waa la yidhaahdaa bidaliili qowli tacaala yuufuuna binnadr waxa nadarkaa ayay oofinayaan nadarka waxa ilaahay ku waajib yeelay faraa'idtii waa iyo muxaramaadkiioo laga haro hadduu qofku waxa uu ilaahay ku waajib yeelo isku waajib yeelo nadar waa la yidhahdaa laakiin sharcigu ma jeclo qofku waxaan ilaahay ku waajib inuu isku waajibiyo wixii ilaahay aan ku waajibin haddii uu samaynaayo ama sunna ama sadaqo ah isagoon isku waajibin inuu sameeyaa fiican ee dadka qaar intay waxay ku leeyihiin ilaahow haddaan caafimaad intaasoo beryaan kuu soomaa intaasoo kale sadaqaan kuu bixina marka hore ma fiicna inuu saa u nadro laakiin lacalla hadduu saas yeelo oo ilaahay caafiyo waxaa weeye nadarkii uu bixinaya man nadara an yudhiic an yudhiic illaah man nadara an yacsi illaaha falaa yacsihu laakiin asalka nadarkaba lama ogolaba oo noocaas oo kalea nabigu waxau dha alayh salaa salaam xadiid saxee ku yaalla bukhaari annadru laa ya'tii bikhayr nadar wax khayraba kuuma keeno inamaa yustakhraju bi min albakiil ninka bakiilka unbaa xoolaha looga cunaa oo masaakiinta aan siinayn markii waxoogaa dhaato carra ugu leeya ilaah haddaadi caafisa intaasoo masaakiina marka horena shirinkeen lama ogola soo maa marka kuwaas laakiin marka hore asal maaha ee nadarka la ammaana oofintiisa waxaa waa midka ilaahay ku waajibiya marka weligiina iska ilaaliya xataa haddaad cibaado samaynayso masaa ictikaaf adiga sidaada maaragtay waxba ha isku nadrin sidaada u ictikaaf sidaada cibaadada u sameey hadduu nicmo ilaahay ku siiyo intaa ilaahay barsilaaho dhibkaan iga qaad ama wanaagga mise markuu ku siiyo adiga markaa shukri u soon oo shukri u sadaqayso oo shukri u salaad adoon waxba aan isku nadarin saasaa fiican marka laakiin nadarka shirkiga waxaa waaye sheekh fulaanow haddii uu sanadka soo socda wiil iila sharatiyan kugu ziyaarana waad ogtahay marka qubuurta la isugu yimaado inta qasiidooyin la qaado oo bahasha isku dhacdo ayuu qurbaankii haddii waxaan oo kale geela iyo xoolo iyo lacag markii la isugu keeno sadanada ay kala qaataan sanadka daba wax la cunaa la raha maaho ninkii saadinka saadinku waa ninka qabqablaha meesha ka ah ayaa wuxuu le haye yaa muraadkiisa rabaa sheikha ziyaara u keenaay aahey anigu sanadkii hore waa nadray wiilaan inaan codsada waa helay ku kalaan rabaa uu leey haye u qora ninkaas magaciisa waa la qora waa la sajila waxaa dhici karta waa lagu imtixaana wiilasha in la siiyo qaarkood wixii in la siiyo waa lagu imtixaana soo ma bal inay dadkan ilaahay ku kalsoonay inay jini iyo kayr ku kalsoonaanayaan qaara lagu imtixaamo oo wax rabeen la siinayo istidraaj ahaan ilaahay waa ku sasabayaa subxaana wa tacaala marka sanadka dambena xoolihii waa la taxdiirinaya meeshii marka la isugu yimaado intii wax heshaa sheegaysa intaan wax helin warkooda lasoo qaadi maa ayaga baabkooda ma laha sooma warkooda iyaga waa waa la duubay intii waxeshaa marka ala soo tarwiijina in kaloo waxaa rabaa cusub oo jaahiliina in maaragtay laga boolaysto oo meeshii ee ayaga xoolihii laga cuno laga jabsado saasay ku soconaysaa marka marka nadarkaas isago marka waa midka shirkiga waa sheekh hebelo waxaas haddaan helo maaragtay naagta wiil ii dhasho xoolaha geelayga hadda afar waayo hadduu toban ii gaaro ariga hadduu tira ii gaaro tirada waa boqol waay waa inaad barataan soomaaliga tiro ariga haddii lagu yihahdo waa boqol waay macnaha nacam marka ariga hadduu tiro ariga ii gaaro boqol labadaas neefaan maaragtay shiika aan aan ziyaaradiisa aan keenaa sanadka dambe hadhow intaasoo xoolaha lasoo hogaaminaa qabriga lagu gowracaya kullu marka waa waxaa weeye maarata waa cibaada oo ilaahay keyrkii loo sarfiye waayo wadaliilu nadri qowluhu tacaala u daliila yuufuuna waxay oofinayaan binadri nadarkay oofinayaan wix ilaahay ku waajibiyey iyo wax isku waajibiyeen wayakhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin sharuhu shartiisa mustadiir ee dadka mu'miniinta laga hadlaayo jannada waxa ay ku muteen waxaa weeye waajibaadkana waa la yimaadaan aakharana way ka baqayaan oo qiyaamaha saa dartooday macaasida ay ka haraan ilaa aakhara haddaad ka baqayso waxaad ku gubanaysa waa maxay soo macaasida soo maa macaasida inaad ka harto waa halkaa marka waxaan naga soo baxnay asalkii koogaad waficlan sheika si cajiiboo khulaasahu noogu soo sheegay qofkii maaragtay wax fahmaya alaslu ahaani qeybta labaad ilaa saddex asala unbaa muhiima kitaabkuna marka uu ku socon doona insha allahu tacaala macrifatu diin alislaam islaamta diinta ah diinta islaamka inaad garatid ilaa diin waxaan dhagaa wixii laga diin dhigto manhaj laga dhigto ood ictiqaadaan kaga diin dhigato camal aar ahaan xalaal iyo xaar uga diin dhigato akhlaaq ahaan aada uga diin dhigato wey marka diintan islaamka waxay tahay oo ilaahay kuu soo dejiyey oo nebiga laguu soo dhiibay ee la yidhi saan ilaahayna ku caabud nabigana ku raac maxay tahay maxay ka koobantay inaad ogahay diinta islaamka wa huwa diinta islaamkana waxaa weeye macnaheedu alistislaamu lilaahi ilaahay in la isu dhiibo oo bitawxiidi cibaadada ood keligii ku waxido aad ku kaliyeeso diinta marka madmuumkeeda waa saas weeye allah inaad isu dhiibto oo ood ka bilaabaysid horta bal marka hore inaad allah subxaana wa tacaala tawxiidka aad ku kaliyeeso waalinqiyaadu lahu inaad ugu hogaansatid alle bidaacati daaca sidii rati hayina oo surunkii la maraba la marayo inaad ugu hogaansatid daaco daacadiina waa maxay waa waajibaadka adood la timaadii macaasidood ka hartay iyo walbaraa'atu inaad beri ka noqoto min ashirki shirki oo dhan iyo wa ahlihi dadka wataba haddaad tidhaada shirkiga berigaan ka noqo laakiin ahalkiisa waa la qasanaya soomaalidu maxay dhaheen baktiga baca maxay dhaheen baktiga ma cuno laakiin fuudkiisaan cabaa soomaa marka shirkigana ma shirkiga anugu waa kaba noqaya muslim aa noqonaya laakiin ahlu shirki ka beri noqon maayo oo waa jeclaana ayagaan gacsaar la yeelana islaanimo ma noqone ma jiro ilaa waxay noqone qofkii yidhi baktiga waa caba cuno aniga waa ka caaganahay laakiin haddii la kariyo maraqaysa kafaan isku siina soo ma saas oo kale wa wa huwa asaguna islaamnimadaasi halaathu maraatiba saddex iskaalla waay oo darajo oo kala sarrayso alislaamu islaam oo bimacnaa istislaama ilaahay la isu dhiibo waaliimaanu iimaan iyo walixsaanu ixsaan wa kullu martabatin martabo kastaba laha arkaanu arkaan ay ka kooban tahay tirar ay ku taagan tahay jir macnaa islaamka waa alaaa darajaat waayo diinta islaamka waa kala sarreeyaan islaamnimada ayaa ugu horeysa iskaalka ugu horeeya iskaalaha dambe u ku xiga waa iimaan ixsaankana waxaway waa toob gebigoodna waa diinta islaamka mid walbaa waa baranayna fa arkaanu lislaami khamsatun intaana arkaanta aanaan aan gelin islaamka uu kuu sheego macnaha waxaway alistislaamu billah ilaahay oo la isu dhiibo oo kelimada aslama waxay ka timid isdhiib ilaahay isu dhiib walinqiyaadu lahu inaad u hogaansato soo maa marka hoggaansankaasna marka wuxuu noqonayaa daahir qowl iyo ficil iyo qalbi intaba waa noqonaya qowlkii waxaa waaya inaad tawxiidka aad ku dhawaado iyo dikrigii alla subxaana wa tacaala ficilkiina waxaa weeye inaad haddee acmaashii oo daacaadka aad ku dhaqaaqdid macaasiina aad ka tegtid qalbigana waxaa weeye wixii islaamnimadu ay keenaysay oo ikhlaaskii iyo alle maxabadiisa subxaana wa tacaala iyo kufri nacaybka iyo waxaasoo dhan buu sameynaya marka islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanku intaasa waa sameeya qowl iyo ficil iyo camal laakiin way kala garaado weynyi oo qofka mu'minka iimaanka markuu xaqiijiyo waa arki doonaa oo iimaanka uu ku dhaboobo qofka muslimnimada xaqiijiyay laakiin iimaanka toobka aan gaarin wuu ka darajo sarreey qofku markuu muxsin gaaro waa arki doonaa ixsaanka macnihiisana asaguna waa iimaankiiyo sii kordhay sii kordhay iimaanku waxaa weeye waa islaamnimadiiyo sii kobacay ee markaas iimaanka ixsaankuna waxay iimaankiiyo sii weynaan sii weynaan yaqiin gaaray oo marka ixsaan gaaray marka macnaha waa sidaas wey iimaan wax kale ah ma aha islaamnimadu waxay kulansanaysaa qowlkii iyo tawxiidkoo lagu dhawaaqo iyo camalkii daacadii la sameeyo macaasida laga haro iyo ictiqaadkii qalbiga ahaa laakiin qofka mu'minka intaa saddexdaasba waa uga xoog badan yahay qofka muslimka oo asagu martabada iimaan gaaray qofka muxsinkaana waxawaaye markuu iimaanku sii kubo darajatulixsaan markuu gaaro qofka mu'minka oo caadiga waa kasii xoog badan yahay marka waxaa weeye waa saddex darajoo kala sarreyso laakiin saddexu maxay kulansaneen lisaanka iyo acmaalka iyo qalbiga laakiin waa kala xoog badantihin soo maa oo qof walba yacni qofka mu'minka dhabtaa qofka muslimkaa wuu ka iimaan culus yahay qofka muxsinkaana waxawaaye mu'minka caadiga uu kasii iimaan culus yahay ama iqraarkan waa uga sarreeyaa kelimada wuu ku macaansanayaa caqiidada iyo qalbiga waa uga sarreeyaa camalkana waa uga sarreeya intaba waa uga sarreeya nacam
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله
لا إله إلا الله
marka shiikh wuxuu ku yidhi fa arkaanu lislaam islaamka arkaantiisa khamsatun shan waayo shahaadatu an laa ilaaha ila allah allah ma ahana ilaah kaloo la caabudo inuusan jirin oo xaq lagu caabudo inuusan jirin inaad ka markhaati kacdo marka shahaadadu qowlka waa ka culusa saan soo sheegnay wa anna muxammadan ay wa shahaadatu ana ana muxammadan nabi muxamedna inuu yahay rasuulullaahi rasuul alleh oo ilaahay uu soo diro xaqii aad ka markhaati kacdo wa iqaami salaati wa iqaamu salaati salaada oo la oogo iqaamaa laga cabira macnaa shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo khushuuceeda iyo jamaacada in la oogo oo la qiimeeyo la taago waayo kor loo taago wa iitaa'u zakaati zakada la bixiyo waa macruuf ansibadeeda iyo waxaasoo dhan wa sawmu ramadaana bisha soon la soomo wa xaju beytillaahi alxaraam beytka allana in la xajiyo fa daliilu shahaadati shahaadada waxaa u daliil ah in shahaadadu ay rukn min arkaan islaam ay tahay oo xaq ay tahay laga maarmaan bal rukniga ugu weyn oo islaamka lagu soo garo inay tahay shahida allaahu ilaahay wuxuu ka marqaatiya ou qiraya ou saxiixaya ou dadkana ku laasiminaya annahu sha'niya laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa huwa asaga maahan waalmalaa'ikatu malaa'igtuna waa markhaati kacayaan wa ululcilmi dadka cilmiga u saaxiibkana markhaatiga kacayaan waxaa la yidhahdaa sharaf ka weyn dadka ahlulcilmiga malan cilmiga sababtoo ah markhaatigii alle iyo markhaatiga allaa la raacay marka ikhwaana cilmiga ku dadaalo cilmiga haddii loo helaa camalfal iyo ikhlaash iyo gudbin saddexdaasaa cilmigu weyn in la barto lagu camalfalo niyada ilaahay darti loola jeedo lana sii gudbiyo waa midda ugu weyn waay qaa'iman xaal uu yahay alla ku u taaganoo bilqisti cadaalada u taagan yahay isagoo keligiis macbuudo xaqa oo rabbiya haddana cid uu dulminayo ma laha laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudo maa ma jiro ilaa huwa asaga maahan allihii alcasiizu ee awoodda lahaa ee tiisu soconaysa alxakiimu xikmadana lahaa ilaahay isagoo awood leh oo wuxuu raba socosii kara haddana awooddiisu qajajac iyo wax macno la-aan maan xikmay ku dhisanta wuxuu rabay samayn karaa cidna malo ku xisaabtamayso wa maca daalika wax alla wuxuu samaynayo xikmay ku dhisanta wa macnaaha kelimadaa tawxiidka macnaheeda laa ilaha ilaa macnaheeda waxaa weeye laa macbuuda kula caabudo bixaqin xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu allah maaha laa ilaaha markaad leedahay naafiyan adigoo anfinaya oo diidaaya jamiica maa yucbadu wax alla waxa la caabudo dhammaantood min duuni illaahi ilaahay sokadiisa ila allah allah wixii aan min duuni illah aada diidaysaa markaad laa ilaaha aada leedahay macnaheedu waxaa weeye cid kastooo la caabudo oo ilaahay sokadiisa ayaad cibaadada u diidaysaa nacam ila allaahu markaad leedahana muhbitan adigoo sugaayo oo alcibaadata cibaadada lilaahi waxdahu ilah keligii u sugaayo laa shariika lahu wax la wadaagsado ma jiro fii cibaadatihi cibaadadiisa kamaa annahu laa shariika lahu si wax la wadaagsan isa jira fii mulkihi boqortinimadiisa iyo khalqigiisa abuuritaankiisa marka waa cadaalad maadaama dadkaa wax la abuurtay aysan jirin keligoo abuurtay haddayasaa allah keligiisa caabuday wa tafsiiruhaa tafsiirka oo tawxiidka alladii kaasoo yuwadixuhaa sii caddaynaya qofkii raba inuu macnaha tawxiidka uu rabo inuu sii fahmo qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa oo ibraahim nooga xakaanayo lagu leeyahay wadkur xus id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahiim liabiihi aabbihiisu wuxuu ku yidhi waqowmii qowmkiis innanii anugu baraa-un beri baan ka ahay mimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan ayagu ilaahna waa caabudaayeen kayrkiina waa caabudaayeen wuxuu yidhi cidda ilaahay kayrkiisa aada caabudaysaan beryaankaoo waa diiday haadihi tusaawi laa ilaaha ila allah ila aladii allihii maahana fataranii abuuray kaas keligiisaan caabuda haadihi tusaawi maxay leeg tahay ila allahay leeg tahay fa innahu asagaas yahdiini hanuuninaya asaga midka uu hanuuninaya waayo waxaan kale waxna ima hanuunin kara ima baadina karaan maxaan ku falaa badda ku shub waayo wa jacalahaa wuxuu ka yeelay kelimadaas nabiyullaahi ibraahim kelimatan kelimo oo baaqiyatan hartay fii caqibihi owlaadiisa tawxiidkaas sow ugu dadaalayo ugula dardaarmaayey wow dhaxalsiiyey ilaahayna uu hirgeliyey soo u jeclaa kelimadaas soo maaha kelimo ciribtiisa ku harto waa kana soo maana abuuna ibraahim soo maaha waatan waa dhadhex taallaa maanta markay bidcooyinku ay shirki iyo bakti ay keenaanba ama nabi baa la soo bixinaya sida nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam ama nebi moxamed ka bacdi culummo oo mujadidiin aho diinta taqaana ayaa qashinka iyo shirkiyaadka intay ka dhabaadhabaanaya tawxiidkii waa kale qarnigii koowaad mujadidiinta waxaa lagu tiriyaa cumar ibnu cabdicasiis qarnigii labaad imaamu shaafici soo maaha wahaakadaa quruntii qarnigii sideedaad ibnu taymi iyo raggaas wahaakadaa quruntan sheekh binbaas iyo qarnigan hadda ugu dambeeyey iyo sheekh albaani culammadaasaa lagu tariya ee aada dadkii sunnadii iyo tawxiidkii ugu soo cusboonaysiiyey iyo dadka dalabatul cilmigooda iyaga maaragtay la jaan qaado oo la faafiya dacwada nacam wa jacalahaa wuxuu ka dhigay kelimatan kelimad baaqiyatan ku harta fii caqibi lacallahum yarjicuuna tawxiidka inay soo noqdaan sidii xaa loo dhihi jiray nin walba markuu tawxiidkii loo arkas intuu ka soo harbaa kana tawxiid kale qurqurinaa soo maa soo maa haye sababtoo nebi ibraahim baa jideeyey nebi maxamed baa sii cusboonayey calays culummadaa sii cusboonaysay nin walba waxaa marka uu begay war waxaan diin maan aawa diinta tawxiidkii iyo markuu akriyo qur-aankii sunau leeyahy war naga tag waxaan waa kana diintii maaragtay ilaahay rasuulkiisa la yimaadeen nacam iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yihi qul waxaa tiradiya ahla alkitaab ahlulkitaabu tacaalow aan u wada kaalayno kaalaya ilaa kelimatin kelimad hal keliya sawaa'in baynana wa baynakum dhexdeena noo ego cadaalad ah qof ku dulman ousan jirin waa maxa kelimadaa cidina aysan ku dulmanayn anlaa nacbuda inaanaan caabudin ila allah allah kaligiis maaha walaa nushrika aanaan sharigeelin bihi maaragtay allah subxaana wa tacaala cibaadadiisa shay-an shay walaa yatakhidu ouna samaysan bacdunaa bacdigeena bacdan qaar kale arbaaban rabbi ou ka samaysanino oo la caabudayo min duuni illahi sokadiisa ilaa nasaara soo nabi ciisa rabbi kama samaysan haddana axbaartii ruubaantana arbaab ka samayseen waxaan waa idin xalaal waxaan waa idin xaraam waxay u haystaan haddou boobku dembi dhaafo inuu dembi dhaafo haddou wax u xalaaleeyo inay waxaas haddou waxaasoo xaraam inay xaraam yihiin saasay u haystaan marka wuxuu leeyahay khalaas ilaahay keligiis aan caabudin haddii intaas hadday qartaan rasuulka layimin waa inay qabtaan nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam macnaha maahan meesha nebi rasuulla inay ka maqan inta yaa idiin keenay nabigii kuu keenay waa inaa horta aada ictiraafto fa inta wallow marka hadday ka jeestaan tawxiidka oo shirkigoodii iyo ciisaa rabbi iyo waxyaalahaas u noqdaan nubuwadaadana ay diidaan faquulu shhaduu adinku waxaa tira annaga nooga marqaati kaca bianna anagu muslimuuna lilahi waxdahu ilaahaan keligiisaan u hoggaansannahay caqidatan wa camal mutabicuuna lirasuuli rasuulkiisaan raacayn soo ma halkaasa noogu jooga marka sal allahu calaa maxamedin ali saxbi yaa hamin dambana waa noo jira insha allah